guddiga dibidhiska isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo oo maanta kulan ku yeeshay isbitaalka ayaa ka hadlay dibidhiska isbitaalka meesha uu maraya iyo waxyaabaha u qabsoomay isbitaalka ayaa burburuu ka soo gaaraya qaraxyadii koo iyo labaatankii bishii agosto ka dhacay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo lala beegsaday xaruntii dowladdii hoose ee degmada gaalkacyo ugu horreynaya waxaa goobta ka hadlay sheekh aadan maxamed cigaal oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga ahna kusimaha guddoomiyaha guddiga dibidhiska isbitaalka guud alxamdulilah waxaa noo soo dhammaaday wejigii hore ee dayactirka guud ee isbitaalka lagu samaynayey si isbitaalka loogu soo celiyo howlihii uu qabanayey iyo awooddii uu lahaa insha allah waxaa noo bilaabanaya wejigii labaad ee isbitaalka oo ah dibudhiska ku bilaabanaya isbitaalka waxaan jecelnahay qaybihii ugu muhiimsanaa isbitaalka in dibudhiskooda uu bilowdo bishan january diyaargarowga ayaa socda bilowga february ayuu noo bilaaban doonaa insha allahu tacaala waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan intii gacanta ka geysatay oo soo taageertay isbitaalka gaalkacyo ilaahay subxaana wa tacaala sadaqaadkaas ha ka aqbalo waxa weeye naf bay nooleeyeen dadkii dhibbanaa bay garab istaageen baahidii isbitaalka ay dabooleen intii maarata muhiimka ahayd marka sadaqada allah idiin aqbalo insha allahu tacala waxaan leenahay mar labaad hawsha halsii laban laabo maadaama dhismihii isbitaalka casriga hawshiisa aan gelayno waxyaalo badan bu ay guddiga qabtay waxaa la diyaariyey shirkadihii injineeriintii wax dhisi lahaa oo soo gudbistay tandaradoodii iyo qandaraasadii ay ku gudbin lahaayeen magacyadoodii iyo qaybahay kaliyiin waa la sheegi doonaa guddiga wuxuu qabtay guddi kala falanqayn doona oo kala saari doona oo shirkadahaas februaryn insha allahu tacala waxbaa noo bilaaban doona marka waxaan leenahay dhaqaalihii wax lagu dhisi lahaa iyo dhismaha cusubna waxa loo hayo oo tiradooda maarata la sheegi doono inta ka dhiman dadka ayuu maarata laga sugahayaa khayrkii iyo tacaawunkii awoodeen soo wada caasho geela diiriye oo ka mida guddiga dibudhiska isbitaalka guud ayaa akhrisay liiska dadkii bilihii u dambeeyey lacagta soo gaarsiiyey isbitaalka disembar bishii disembar dhammaadkeedii waxaan lacag ka helay gabar layidhaahdo xaliimo xirsi shirwac oo gaalkacyo joogta sida aan horey idinkugu sheegnayba tabarucaadku waa shaksi iyo koox intaba boqol dollar bay soo dirtay xaliimo way mahadsan tahay waxaa kale oo iyadana lacag soo dirtay gabar norway ka soo dirtay oo la yiraahdo ama gabdho kooxahu soo wada diray oo la yiraahdo magaalada askar ka soo diray ee norway waxayna soo gaarsiiyeen lacag dhan kun shan boqol iyo konton gabdhahaas reer askar waa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana soo gaartay lacag ka timid jaaliyadda soomaaliyeed ee riyaad sacuudi arabia iyadana aad baan ugu mahadcelinaynaa jaaliyadaas waxaa weeye lacagtoodu ay dhan tahay laba kun toddoba boqol iyo soddon iyo labo waxaa lacag naga soo gaadhay jaaliyadda maalmo ee sweden bay naga soo gaartay saddex kun toddoba boqol labaatan iyo toddoba jaaliyaddaas aad baan ugu mahad celinaynaa jaaliyadda melbourne australia ayaa lacag naga soo gaadhay toddobiyo toban kun ah runtii waa lacag badan aad baan jaaliyadda ugu mahad celinaynaa muxuu ahaayey hawshana weli way sii socotaa waxaa kale oo iyadana aan u mahad celinaynaa jaaliyadda puntland ee daarusalaam lacag naga soo gaartay oo ah lix kun boqol iyo konton jaaliyadaas aad baan daarusalaam ugu mahad celinaynaa waxaa shaksi naga soo gaartay lacag muxuu ahaa nin layidhaahdo cabdicasiis maxamed geele lacagtaas london baa laga soo diray shaksi weeye laba boqol oo dollar bay ahayd cabdicasiis waa mahadsan tahay bisha cas iyo unisef dayactirka v c t-ga ayay ka qayb qaateen laba kun sagaal boqol sagaashan iyo toddoba ayay lacagtaasna soo gaartay waxaa lacag iyadana naga soo gaartay gabar muxuu ahaa reer gaalkacyo ah oo la yidhaahdo khadiijo cilmi mataan boqol dollar bay dhiibtay xaliimo soofa faarax bare oo london u k ah shan boqol oo dollar bay noo soo didhay xalimo waad mahadsan tahay jaaliyadda puntland ee china ayaa waxaa naga soo gaaray laba kun way mahadsan yihiin meel fog bay lacagtaas ka soo direen jaaliyadda ottawa canada ayaa iyadana lacag soo dirtay waxay soo wakiisheen oo lacagtaas soo diray cabdirasaaq faarax koorad saddex kun toddoba boqol iyo labaatan bay ahayd waxaa bishii disembar iyadana lacagahana soo gaaray ka mid ahaa jaaliyadda reer virginia ee u s a muxuu ahay nin waxaa soo diray lacagta la yiraahdo muxuu ahay maxamed ismaaciil cosmaan afar kun iyo boqol bay ahayd reer virginia waa mahadsantihiin jaaliyadda southom u k iyaduna aad bay u mahadsan yihiin kun iyo shan boqol iyo konton baa naga soo gaartay jaaliyadda puntland ee nairobi oo ay muxuu ahaayey rag iyo dumarba isugu jira waxaan rabaa inaan aada si gaar ugu mahad celiyo raggii soo diray lacagtaasna soo gaarsiiyey oo ahaa maxamed sheekh cusmaan ee geeswalac iyo handule ee sidoo kale laxal lacagtaas iyaguna xoog saaray oo soo diray oo soo ururiyey ee gabdhaha nairobi ay ka mid tahay malan cabdulle cali holan iyo xaawo gardow ayagana aad baan ugu mahadcelinaya lacag labaatan kun ayna soo gaarsiiyeen sufyaan yuusuf guduud gudow boqol dollar buu soo gaarsiiyey guddiga waa mahadsan yahay gabar la yidhaahdo sterlin yuusuf maxamed oo sweden ah iyo gabdho kale oo iyaduna jaaliyadeeda iyo asxaabteeda waxayna soo gaarsiiyeen lacag dhan kun dollar sterlin waa mahadsantihiin gabdhaha u k ay ka mid yihiin asiili jaamac sacdiyo cali nadiifo faarax iyo faadimo axmed lacag sagaal boqol iyo lixdan ay isku soo dardareen aad baa gabdhahaas u mahadsan yihiin muxuu ahaaye xuseen cabdalla muuse nin la yiraahdo ayaa waxaa isagana na soo gaarsiiyey lacag dhan saddex kun boqol sagaashan iyo saddex wuu maqna maqlayaa xuseen cabdalla muuse iyo muxuu ahaay intii la soo kaalmaysay wuu mahadsan yahay abshiro ismaaciil muuse ayaa iyadana lacagna soo gaarsiiyey saddex boqol afartan iyo lix ah abshiro aad baa umahadsan tahay khayr maxamed jaamac gaalkacyo ayaa lacagtaas naga soo gaadha waa labaatan dollar waa shaksi aad baan si gaara ugu mahad celinayaa waxaa jirta lacagay soo direen muxuu ahaayey gabdhaha reer cabdulla faarax ee gaalkacyo jooga waa reer weeye way mahadsan yihiin toddoba boqol oo dollar bay isku soo dardareen waa reer gaalkacyo waa gabdhaha reer cabdulla faarax iyagana oo ku mahadsan yihiin jaaliyadda norway waxaa naga soo gaadhay maalmihii na soo dhaafay lacbo lacagood lacag waxaa weeye lix kun boqol toddobaatan iyo afar waxaa soo diray guddoomiyihii jaaliyadda xirsi gaaciro waxaa kaloo u mahad celinayaa shakhsiyaadkii ee gacanta ka geystay oo ay ka mid yihiin muxuu ahaaye ninka la yiraahdo maxamed xuushe xuunshe aadan muxuu ahaaye raago aadan madoobe maxamuud calimaad halkaasna aad baan ugu mahad celinaynaa lacagtaas waana soo gaartay jaaliyadda norway aad baa umahadsantihiin isla norway waxaa naga soo gaadhay lacag laba kun ah waxaa soo diray somaali puntland diaspora union baa soo diray oo norway iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego guud ahaan muxuu ahaaye lacagtaas na soo gaartay totalkeedu wuxuu ahaa laba boqol labaatan iyo lix shan boqol soddon iyo afar saan idiin sheegnay wejigii hore dayactirka ayaa waxaa nagaga baxay lixdan iyo sagaal kun ee toddoba boqol soddon iyo afar waxaa hadda noo yaala boqol konton iyo lix kun oo kaashow hadda bangiga noogu jira gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa isna ka hadlay kulankaasi isagoona sheegay in hadda uu bilaabmay wejiga labaad ee dibudhiska isbitelka loona baahan yahay inay dadku ka qayb qaataan dibudhiska isbitelka guud
waxaa la rabaa marka sidaas fiican oo hadda caasha ay sheegtay wuu ku socdaa maamulka ama sidaasaan wax u nidaaminay dhinac walba waxaan rabnaa inaysan maaragtay aan qabyo aysan ka gelin dhinac walba inaan ma garanaysaa ka hagaajinaan rabnaa ama injineerinta dhisaysa ha ahaato ama ha ahaado dadka howlwadeennada oo hawsha gacanta ku haya ama dadka dhaqaalaha qabanaya ha ahaato dhinac walba waxaan rabnaa sidaas haddii alleedmo inay wanaaggaas ku socoto midda kale waxaan rabnaa inuu noqdo isbitaalku isbitaalkan dambe oo la bilaabayo wax laga wada tashaday hadda waa dhegaysanayseen oo caasho waxay sheegtay kow iyo toban qof oo guddigaguddi qandaraas oo loo saaray guddigaas waxaa loogu saarayaa in aan meelna wax ka xumaan oo sida ugu fiican oo ugu fiican dadkaasu intay inay uga taliyaan injineerada inay u xulaan arrimihiisoo dhan waxaan rabnaa inuusan noqon wax la yidhaahdo hebelow iska dhis wax la yidhaahdo inaysan noqon ama injineer hebel ha iska dhiso ama qof hebel baa dhisay markii la yidhaahdo maxay waxaas u xumaadeen mustaqbalka inay wax xumaadaan ma rabno waxaan intaas intaas waa xogtii inta kale waxay tahay waxaan idinku codsanaynaa dadka dibadda jira iyo kuwa gudaha jooga in sidii laydinku yaqaanayba wixii sidaan oo kale ah mudnimo iyo waxaan uga gudbi jirnay ma garanaysaa een iyo wanaag iyo waxquurid een qofkii wax la baxaya oo wax sadaqaysanaya waa sadaqa hala soo baxo shaafici cabdulqaadir warsame raadiow daljir gaalkacyo